بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين maanta waxaan soo gaarnay assunnatu wa culuumuhaa ama alxadiid wa culuumuhu waxaad rabta ku magacaaw waxaan ka soo baxnay cilmu alcaqiida wa usuuluhaa altafsiir wa culuumuhu waxaan soo gaarnay assunnatu wa culuumuhaa waxaa la wada ogyahay sunnada inay tahay bacda kitaab illahi tacaala waa almasdar athaani litashriic marka luga ahaan sunna waxaa lagu yidhaahdaa aطariiqa sawaaءn kaanat xasana am qabiixa wixii oo layska soo gaaro laysku raaco hadday dadka xumaan isku raaco itabacuu sunata aabaa'ihim hadday xun yihiin iyo hadday wanaagsan yihiinba nabiga calayh salaatu wasalaam ina sunnada labada loo isticmaalo hadalkiisa laga fahmaa man sana fi lislaami sunatan xasana iyo man sana fi lislaami sunatan sayi'a marka sunnadii xumaanna waa noqotaa wanaagna waa noqotaa man sana fi lislaami sunatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ila ywmi alqiyaama min gayri an yunqasa min ujuurihim shay qofka haddii wanaag aad jidayso oo dadkii wanaag ay kaaga raacdaan kaaga daydaan waxa weeyaan adiga waxaad qabatay iyo waxay qabteen ajirkooda waa lagu siinaya iyadoo aan tooda waxba laga nusqaaminayn mathalan dad aan dhaqan u ahayn inay ceelo ay qotaan nin muxsin aa kacay markaa wuxuu sameeyey baadiye buu tegey ceel buu dadkii u qoday dadkii kale ayagana ku baraarugeen wallahi wanaaguu sameey nin kastaba meel oo dhibaato dadka ka haysteen ba uu ceel ka qoday dadkaas waxay ajir heleen gooni u leeyihiin inta ay heleen in lamid in adaa lagu siinaya marka qofka wax ka wanaagsan ma leh inuu dadka wanaag uu horseedo ee xumaantana sidaasoo kale wa ninka saneema dhiso ninka duurul khamri keeno ninka maxaan ku idhaahdaa lacib iyo lahw ummadda u jideeyo asiga dembigiisana waa leeyahay cid kastaoo kaga dayata dembigeedana waa leeyahay marka waxa weeyaan khasaara taadibaadu meella aad qofkii ula aada u la-yahay inuu qof kale bani aadam ah tooda kaana uu qaado walayaxmilunna ahqaalahum wa ahqaala maca ahqaalihim waxa weeyaan waa khasaara taadi baad la ilxun tahay haddii ummad dhan oo malaayiin bashar gaaray dembiyaashooda dusha lagu saara ka war marka way iska saalan tahay adduunyadan layska heeseyso layska or ordo laakiin maxaa ka dambeeya qof kasta waa inuu dib isu akhriyaa xaqiiqada bani aadamka inay ku ammaanaan waxba ku keeni maysa xaqiiqada ummadda oo nebi maxamed ah ha ku yeeshanin maxaan ku idhaahdaa lug inaad wax ka baadiyeysid adiga haddaad noqon weysa mid toosan ummaddii kale sabab ha u noqonin ayib sunnada marka maxaa lagu yidhahdaa istilaax ahaan ama xadiidka nebiga kulu maa uhira can الnabiy sal اllau alيه wasalam min qowlin aw ficlin aw taqriir nebiga wixii laga soo wariyo oo hadalkiisii ah inama alacmaalu binniyaat ama ficilkiisa nebiga salaaduu si u dukaday annagana sidii baan rabnaa inaan u dukano litaأkhuduu canii manaasikakum saluu kamaa ra'aytumuuni usalli aw taqriir taqriir waxa weeyaan in hortiisa wax lagu sameeyo ou nebiga ka aamuso waxay daliil u tahay waxaas inay jaa'is yahay lianna annabiya laa yaskutu calaa munkara aw calaa muxaram nebiga maadaama ilaahay uu soo dejiyey uu soo diray inuu ummadda xaqa uu caddeeya baadilkana ugu diga ma dhici karta baadil hortiisa inta lagu sameeyo nebiga ka aamuso haddii u aamuso waxay daliil u tahay inay bannaan tahay ukila dabu calaa maa'idati rasuulillahi baa la yidhi dab waa xayawaan lawada yaqaano yaa nebiga waxa weeyaan meel uu fadhiya hortiisaa lagu cunay marka waxay daliil u tahay inay bannaan tahay liannahu haddii xaaraam ahaan lahayd nebiga ma ogolaan lahayn nebiga wax xun ma markhaati ka noqon maayo marka sunnada nebiga waxay ka mid tahay waxyiga qeybtiisa labaad waxaa la yidhahda waxyiga laba qeyb waay waxyu munazl lilicjaazi mutacabadu btilaawatihi lafduhu wamacnaahu min allahi waw qur'aan alkariim waxa weeyaan waxyi ilaahay laga soo dejiyey ee taxadi loo soo dejiye icjaaz waxaa weeyaan in dadka tabartooda la tusiyo mutacabadun bitilaawati in la akhriyana ilaahay loogu dhowaanayo macnihiisa haddaadan fahmeen xataa qur'aanka akhrintiisa waa cibaado lafdu wa macnaahu min allahi lafdigiisa iyo macnihiisaba ilaahay buu ka yimid wainahu latanziilu rabi alcaalamiina nazla bihi الruuxu اlamiinu calى qalbika litakuna min almundiriina bilisaani carabiyi mubiin waa tacriifka qur'aanka awal waxyiga labaad wa waxyun maqru'un gayru matluwin macnaahu min allahi wa lafduhu min الnabiy sal اllah alيه wasalam waxyiga labaad waxa weeyaan waa waxi la akriyo akrinta macnaha waxa weeyaan waa in in la akriya dhe sida loogu camal falo gayru matluwin sida qur'aanka looma akriyo haddaad tirahdaan hadda saxiix albukhaari aan akrinaa ajir inaan ka helo haddaadan ula jeedin macnaha ku jira inaad qaadatid mujarad qira'a waxba tari mayso markaasaa la yidhi macnaahu min allahi sunnada nebiga macnaheeda nebigaa loo soo waxyooday laakiin lafdiga nebigaa iska leh macnahaas ummadaada u sheeg baa la yidhi nebigaana noo sheegay lafdigiisa liannahu ilaahay suu yiri wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa sidaa daraaddeed baa wuxuu leeyahay ibnu xasmin adhaahiri markii labadii tacriif uu sheegay uri waxaa nooga caddaada meeshaas waxyiga inuu yahay waxyi ilaahay ka yimid iyo waxyi ilaahay ka yimid oo nebigiisa noola soo marsiiyey inuu yahay marka labadii qayb buu sidaas u sheegay ayb hadda labadii fanni markaan kasoo hadlaynay sunad maxaan ku irahda caqiidadii iyo tafsiirkii muqadimaad hordhac baan u samaynay oo laa ghinaa canhumaa tan laakiin u samaymayno xadiidka nabiga caleyh salaatu wassalaam lianna waxaan ula jeednaa laba dowro yaan rabnaa inaan ku xijino haddaan saddexdan kelima aan dhammayno ilaahay idinkiisa saddexdaas dowro mid labadaa dowro waxa weeyaan midna fii maqaami nabiy sal alla aleyh wasalam ay kusaabsan ay ku saabsan tahay midna fii makaanati sunnati nabiy sal allahu aleyh wasalam waxaan doonaynaa labadaas kelimo inaan uga dhiganno madkhal liculuumi alxadiid inaan uga dhiganno liannahu adoo nebiga baranin iyo wuxuu yahay diinta ilaahay uu ka yahay adoonan baranin inaad tiraa sunnadiyaan baranayo wax macno weyn ku yaa oo ay leedahay male liannahu waa inaad barataa horta saaxibu sunna man huwa sidaas oo kale kutubta xadiidka intaan la akhrin waa inaad makaanata sunnati nebi sal alla alay wasalam la gaarta marka sidaa daraaddeed baan dib uga dhigannay arrintaas ayada ah ayib taa waxa weeyaan aan halkaa ku reebno waxaan aan aadayntaa intaanan masaadirtii sunnada aan gaarin ama kutubtii xadiidka aan gaarin culumtii ay u baahan yihiin kutubtaas xadiidka oo ay saxiix albakhaari saxiixi muslim sunan abi daawuud ay ka mid yihiin sunantaas inaad baratid waxaa ka horeyso culuum loogu talagalay in sida dhabtaa loo fahma inay tahay inaad soo martid sidaan u niriyey luga alcarabiya in lasoo maro sida culuumta loo dhaafo oo loogaga gudbo sidaas oo kale waxay muhim u tahay inaad culuum alxadiid baratid qabla alxadiidi rasuul sala allahu aleyh wasalam sidaa weeyaan culuum alxadiid saddex qeyb waay oo inta ashharkan u jeedaa waxa weeyaan mustalaxu alxadiid cilmu takhriiji alxadiid cilmu rijaali alxadiid iyo wixii soo hoos galo mustalax waan ka hadli doonaa waa midka hadda aan u leenahay culuum alxadiid lafdhabarkeeda waay waan ka hadli doonaa midda labaad waxa weeyaan cilmu takhriiji alxadiid asigana dowro baan ugu talagalnoon ka hadli doonaa oo loola jeedo an yakuuna lada taalibi maqdira tuwasiluhu ila alxadiidi fii madanihi xadiid intaadaba dalbin waa in kayfiyadii xadiidkeed u baahatid aad ku gaari kartid fiiri dadkii hore waxa weeyaan waxay kaga dugnaayeen sunnada nebiga badigood kor bay ka hayeen hadda fiiri aayat aaya min alqur'aani alkariim ninkii qur'aanka xifdisan max buu uga baahan yahay aayaddii la sheega wuu iska garanaya yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shayun cadiim ninkaan qur'aanka aqoonin caawo dhan hadduu kusoo jeedo meeluu ka raadiy male laakiin ninkan kale suurat alxaj bay ku jirtaa buu ku leeyay dadkii hore xufaad bay ahaayeen xadiid fulaan haddii la yidhaahdo waxaa wariyey fulaan fulaan waxaa lagu wariyey dariiqadaas waxaa soo wasaaray fulaan kulli kor bay ka hayeen annaga haddaan xifdiga gabnay oo aanan aqoonin inaan sunnadii kor ka xifdinno ilaa wax yar ninkii ka yaqaano waxay nooga baahan tahay badala min xifdi sunnati nabiy sal allahu aleyh wasalam inaan cilmi takhriiji alxadiid aan baranno oo ciwad nooga noqon karo sidii aan sunnada nebiga ku gaari lahayn taas maxay tahay waxa weeyaan cilmu takhriiji alxadiid cilmigaas waxaa loogu talagalay wuxuu ku baraa turuqda iyo wasaa-isha loo maro xadiidkiid maqashid ama aada doontid siaad ku heli kartid waa waxa weeyaan cilmi muhim jiddan liannahu waa wasiila ila alwusuul ila xadiidi rasuuli illahi sal allau aleyh wasalam waan ka hadli doonaa haddii ilaah yiraahdo waxaa ku xigo cilmu alrijaal ama diraasat alasaniid waa cilmi muhim ah sunnada nebiga waxa la dhihi kara waxaan waa sunno nebi iyo ma aha waxa lagu gaari kara waxa weeyaan ragga sunnada wariyey alsilsilatu almuusilatu ilaa kalaami rasuul sala allahu aleyh wasalam yaa cilmi diraasati alasaniid la yidhahda adiga nebiga kama aadan maqlin sunnadii dad baa noo soo wariyey marka ilaahay waxaa lagu mahadiyey haddii maanta aysan maalik iyo bukhaari iyo abu daawuud iyo imaamu axmed iyo wixii lahale aysan sunnadii qori lahayn waxay noqon lahayd nin kastaba inuu sanad wariyo ilaa nebiga uu ka taga xadathanii fulaan xadathanii fulaan xadathanii fulaan ilaa nebiga aad ka gaartid waxay noqon lahayd maanta afar boqoloo qofood inaan tirino marka ilaahay waxaa lagu mahadiyey culammada islamarkii way ku baraarugeen intii asaaniidii dhowdahay baa la qoray marka adiga waxaad u baahan tahay asanad min albukhaari ila اnabiy sal اllau alيh wasalam uma baahnid sanad adiga aad iska warisid oo bukhaari ku gaarteed waa iska silsila way fiican tahay aru kutubta ina asaaniid lagu wariyo taas way ka duwan tahay xadiidka ina sanad lagu wariyo maanta xadiid wax sanadku warinaya waxa weyaan ma jiraan laakiin aniga saxiixu lbukhaari ninkii sheikh bukhaari bukhaari ninkii wax ka maqlay ninkii kasii maqlay ninkii kasii maqlay ilaa aniga igu soo gaaro waa la heli karaa waxaa weye kutubta waxaa lagu wari jiray diraasa marka haddaad bukhaari gaartid kulla asaaniidihi asaaniid bay ku noqonaysaa cilmigaas waa ahamu culuumi sunna lianna waxaa lagu kala saaraa xadiidka oo nebiga ka sugnaaday iyo midka baatilka labadaasaa lagu kala saaraa marka waa ahamu alculuum fi sunnati nabiy sala allahu aleyh wasalam taas waxa weeyaan waa midka saddexaad wa marka sidaa daraaddeed baa hadda waxa weeyaan kaasna dowrad baan aan ka bixi doona haddii ilaahay cumri nagu gaarsiiyo oo dowra fi diraasati alasaniidi aan ugu dhihi ugu magac dari doona waxaa inoogu xiga marka aan rabnaa inaan maanta inta ka hadlo mustalaxu alxadiid ama culuum alxadiid culuum اlxadiid bmacnaa alculuum alati yuxtaaju ilayha ila macrifati اlxadiid musطalaxu اlxadiid maاstalaxa calayhi a'imaة اlxadiid lilisticaanaةi biha aw bihi ila macrifati sunati الnabi sal اlه alيه wasalam musطalaxana kaasaa la yihahda marka musطalaxa laba qeyb uu kala leeyahay qeybna waa nadari qeybna waa taطbiiqi qeybka nadariga waa kooban yahay abwaab yar oo toddobaatan baab aan ka badnayn oo midkiiba hal safxa uu yahay iyo wax kasii yar yaa kutubta laga alifay kuwa ugu waaweyn ay ku soo qoreen waa cilmu culuum alxadiidka waa ama musطalaxu alxadiid aan dhahno liannahu musطalax waa juz min culuum alxadiid marka culuum alxadiid waa magac caam ah oo takhriijkii diraasati alasaniid musطalaxa uu soo hoosgalaya kanna musطalaxa aan ku magacaawno marka laakiin in laga miro dhaliyo oo la tadbiiqiisi la fahmo oo lagu gaaro xadiidkii nebiga ma ka sugnaaday masamaya mas'alo sahlan ma aha waqti dheer bay u baahan tahay marka musطalaxulxadiid markaan rabna inaan dersinno nin arday baa noo yimid waxaan uuna yiri waxaan doonayaa musطalaxulxadiid inaan barto min ayna abda wa ilaa ayna antahi hadduuna yidhaahdo inaan wax u sheegno waay waxaa laga yaabaa waxa annaga aan u sheegnay inay tahay boqolkiiba konton boqolkiiba toddobaatan ay cid kale taqaana waxa ka fiican leysa bibaciid laakiin qofka wuxuu ha- ka hadlaa wuxuu asiga yaqaan marka annaga waxaan aragnaa in laga bilaabo nukhbatu lfikar fii mustalaxi ahli اlathar in laga bilaabo kitaabkaas ibn xajar alasqalaani oo hijrada markay sideed boqol iyo konton iyo laba ay ahayd buu dhashay ou dhintay aan dhaha waxaan u jeedaa ibnu xajar kitaab yar uu leeyahay nukhbatu lfikar oo matni ah oo qofka hadduu rabo inuu xifdiyo saddex maalmoodka xagga uusan ku qaadanayn markuu nukhbata alfikar alifay yaa wuxuu dul saaray sharax yar oo nushatu nadar la yidhaahdo labadii wuxuu ka dhigay wax hal kitaab ahaan isku ah marka aan isku dhahno nushatu nadar maca nukhbati اlfikar aan hal kitaab iskaga soo qaadno ardaygii oo mustalaxa bidaayad ku ah in kaa looga bilaaba wanaagsan liannahu waa kitaab abwaabtiisana u dhammaystiran tahay ninka oo alifayna waa caalim lahu rusuukh fii mustalax اlxadiid iyo wa fii culuumi اlxadiidi kuliha ibnu xajar alasqalaani waa la yaqaan saaxibu fatxi اlbaari wa kitaabkaas waa kitaab yaroo mubaaraka ah oo faa'iido badan dadkii asiga ka dambeeye waxay yidhaahdeen kitaabkan dadka mubtadi'iinta keliya kuma gaar ah xataa kibaaru la'imati fii hada alfanni way u baahan yihiin sida loo qoray iyo sida loo taxriiriyey iyo sida loo taqsiimiyey si cajiib ah waay ariiqa lam tu- la- lam tusbaq ilayh aw lam yusbaq ilayha yuu ibnu xajar ku sameeyey kitaabkaas taas waxaan leenahay mar kitaabkaas ha laga bilaabo waxaanu leenahay ardayga markuu hadda uu mustalax alxadiid dhiganayo ardayga annaga aan kasoo hadalnaan u jeednaa waa arday caqiidadii soo bartay cilmul aala soo bartay haddii looga bilaabo kitaabka mustalax ugu weyn xataa way la qabsan karaan ee ma aha nin hadda yimid oo baadiye ka yimid oo mustalax alxadiid loo bilaabaya ma ah waa nin aan iriyey intaasuu soo maray ayib mustalaxu lxadiid waxaan yidhi nukhbatu lfikr ha laga bilaabo dadaa waxay leeyihiin kitaab yaroo bayquuniya la yidhaahdo oo dhowr iyo eh, soddon beyt ah ayay leeyihiin asigaa safiinatu salaat fii mustalax alxadiid asigaa ah aniga waa kuwa- ma ku waafaqsani mar hore waxa marka ugu horreysa waa mukhtasar aad u gaaban oo mukhilun bil- bikathiirin min alculuum waa mid midda kale waa shicir oo nadmi ah nin fanni mubtadi ku ah nadmi in looga bilaabo sax ma ah liannahu nadmiga isqabashadiisa iyo macnaha uu ku tusinayo in laga fahmaa sha'ni kale ah ninkaana fanniga waa ku cusub yahay marka nathri inuu ka bilaabo yaa wanaagsan nukhbatu lfikar ninkii eh, eh, maxaan ku iraa barto iyadii iyo- iyo sharaxeeda hadduu iraa nadmulmayquuniyana waan xifdinayaa sidii aan bacd alabwaab iyo tacriifaat alawaliya aan u ogaado dhib ma laha laakiin wax macno weyn oo kaaga maqan meeshaas ee ma jiraan ayib marka nukhbat lfikar maca sharxeedan soo akhrisanay waxaan ku soo xijinaynaa altaqriib wاtaysiir limacrifati sunani اlbashiir الnadiir fi usuuli اlxadiid altaqriib wاtaysiir limacrifati sunani albashiir الnadiir kitaabkaas alimaam الnawowi yaa iskale waa la yaqaanaa soomaali si fiican ay u taqaanaa Eh, waxyaalaha soomaalida ay ku caan baxeen kutuba kutub alimaam الnawowi ama fiqhi ha ahaato ama culuum kale ha ahaato si fiicana loo yaqaanaa kita- kutubuhu mubaaraka marka kitaabkaas mukhtasar waay wuxuu mukhtasar ka yahay kitaab aan aan magacaabi doono culuum alxadiid libni salax la yidhaahdo yuu ka soo gaabiyey annawowi eh, sharafudiin yaxya eh, waxaa la yidhaahdaa eh, allahuma salli calaa muxamed muxyidiin yaxya bni sharaf annawowi aa la yidhaahda taariikhda markay ahayd sita sabca sita uu dhintay yani situmia sita wa sabciin waa imaam leeqaan dhowr iyo afartan sano yuu ku dhintay saddex iyo afartan sano ninka intaa kutub ee laga dhaxlay ee ummadda ay ka faa'iidaysatay cumrigiisa intaasa uu la ekaa nin tilmiidkiisa oo ibnu cataar la yidhaahdo oo tarjamo ka qoray wuxuu ii sheegay buu yidhi nawowi inuu laba sano oo kale annahu lam yadac janbahu cala alardi linnowm laba sano inuusan dhinaciisa dhul dhigin waxa weeyaan markii hurdada ka badato isagoo fadhigiisuu ku hurday kadib liyasta'nifa alkitaabata walqiraa'a marka baciid maaha inuu intaasoo dhan oo cilmi uu noogaga tago muqadimada uu kitaabulmajmuuc ku sheegay keli ah yaa dadka daalibka haddii cilmiga noogu badan uusan dhammayn karinba iska dhaaf culuumta kale uu uu meesha ku sheegay raxmat ullaahi caleyh kitaabkaas asigaa oo la yidhaahdo taqriib wataysiir bimacrifati sunan albashiir nadiir waxa weeyaan imaamu nawowi a iskale kitaabka taqriibka la yidhaahdo waxaa laga soo gaabiyey kitaab alirshaad la yidhaahdo oo hadda madbuuc ah oo dadka laakiin aysan aqoonin irshaad طulaabi alxaqaa'iq ilaa macrifati sunani khayr اlanaam kitaab la yidhaahdo oo asigaasna uu ka soo gaabiyey ibnu salaax kitaab ibnu salaax uu leeyahay buu irshaad ku gaabiyey irshaad buu ka sii gaabiyey taqriib laba mukhtasar uu nawowi leeyahay wa kilaahumaa min kitaabin waaxid ayib marka labada mukhtasar midkood baa lagu kaaftoomi karaa midka alirshaad alxaqaa'iq la yidhaahdo wax weyn maba ka yaraba kitaabkii ibnu salaax hadda waa muxaqaq waana madiinatu rasuulilahi madbacad ku taala lagu dabciyey marka laakiin hadday tahay in asalkii lagu gaaro taqriibka ka wanaagsan midda oo kitaabka saddexaad waxa weeya culuum alxadiid libni salaax ibnu salaax abu camara la yidhaahdaa cuhmaan ibni cabdiraxmaan ashaharzuuri waa nin kurdi ah imaamu nawowi uu ka horeeyey taariikhda markay ahayd lix boqol saddex iyo afartankii buu dhintay ayib kitaabkaas asiga a waxa weeyaan sida alfiyatu bnu malik soomaalida ay uga dhammaatay musalax naxwada yaa dhaqanka dadka ay leeyihiin kitaabkaana mustalax looga soo haraa waa kitaabkii ay maxaan idhaahdaa cumdatu kutubi lmustalax asiga weeyaan wuxuuna ku noqday ibnu salaax markuu yimiday uu fiiriyey wuxuu sameeyey man huwa akharu man alafa fi culuumi alxadiid wuxuu ogaaday alkhatiibu albaqdaadi inuu yahay alkhatiibu albaqdaadi nin la yaqaano waay taariikh baqdaad ninka iskale alkifaaya fi cilmi riwaaya buu leeyahay aljaamic liakhlaaqi raawi kutub badan uu leeyahay xataa qaala ibnu xajar maa min fanin min funuuni cilmi اlxadiid ila walkhatiibu qad alafa fiihi kitaaban yani rijaal ha noqoto maxaan ku iraahdaa musطalax kale ha noqoto min kuli baabin min abwaabi culum xadiid kitaab uu ka alifay ibnu salaax marka muxuu sameeyey kutubtii uu soo aruuriyey ou khatiibu lbaqdaadi lahay wixii macaani ku jiroo dhan buu talkhiis ku sameeyey markaasuu isku tartiibiyey mustalaxaasuu ka soo baxay markuu intaa dhigtay kutubtii ka horreysay yuu bilaabay oo ibnu salaax ka horreysay oo ay ka mid tahay mathalan almuxadith alfaasil bayna alraawi waalwaaci oo raamaharmusi uu lahaa macrifaة culuum اlxadiiث lilxaakim الnaysaburi ou lahaa almustakraj calayhi labi nucaym alasbihani saaxibu kitaab xilyaة اlawliya ou lahaa alilmaac ilى macrifati usuul الriwaaya lilqaadi ciyaad oo maaliki ah maa laa yasacu اlmuxadiثa jahlu lilmayanji kutubtaas oo ibnu salaax ka horeysay yuu asagana haddana ku daray wixii macaani ku jiroo dhan uu soo qaatay kii khatiib iyo kutubtaas intay iska ay ku kala dunaayo dhamuu aruuriyey markaasuu min jadiid isku shaandhay uu isku aruuriyey wuxuu ku daray maa fataxa allahu caleyhi min ziyaadaat markaasuu halkaas kitaabu culuumi alxadiid la yidhaahdo uu ka soo saaray walidaalika uu yihi ibnu xajar kitaabkaas lama koobi kara cilmu ibnu salaax uu leeyahay inta sharaxday inta soo gaabisay inta asiga ka mucaaridiin ku noqday inta muntasiriin u noqday inta nadmiga ka dadkii oo dhan asiga unbaaba hab lagu yiri wixii ka dambeeyey wax idaafaad weyn oo la sameeyey ma jirin asigaas unbaa lagu gaabsaday markii hore waxaa la dhihi jiray qabla ibni salaax khatiibu lbagdaadi baa meesha haystay kulu man ansafa calima ana almuxadithiina w ana ahla alisilaax xiyaalun calaa kutubi alkhatiib albagdaadi baa la yidhaahda markuu ibnu salaax yimidna wixiisii iyo wixii ka horrey intuu isku darsaday iyo wuxuu ka dhigay kitaabkaas culuum alxadiid la yidhahdo kitaabkaas culuum alxadiid lagu leeyahay aniga waan tadriisiyey jaamicat alimaan fi lyaman anoo joogo yaan tulaab aan u akhriyo soomaaliyiin waa mujalad yar waa mujalad yar oo qiimo badan oo sida wax loo qoray ninka haddii sidii la rabo u fahmo waxa weeyaan meel weyn baa ayuu ka gaaraya marka mujaladkaas yar yaa waxa weeyaan ummaddii oo dhan ay u arkeen annahu laa ziyaadata calayh sigaa in la fahma inay tahay gariib ma aha kitaabka sidaa u yar laakiin ina boqolaal kitaab laga soo gaabiyo asigaaba kitaab yar ah waan kuu sheegi doonaa kelimada ku xigto inta kutub laga soo gaabiyey haddii aad akhrisid waad yaabaysa marka ummaddii wuxuu ku soo gaaday qarnigii quruuntii inxitaadka ummadda islaamka ku bilaabanay oo ahayd ummaddii inay nin kastaba inuu wixiis nin kastaba wixii ka horay inuu sii gaabiyo sii gaabiyo sii gaabiyo ay xujadii tahay dadkii himadoodii baa gaabatay tulaabulcilmigii yaa yaraaday wixii in loo soo dhoweeyey noqotay inay shaqo laga dhigto markaasaa waxay noqotay ninba mukhtasar inuu samaysto min acjabi maa ra'aytu kitaabkan waxa lagu sameeyey waqis calayhi baqiyata alkutub kutubdaha kalena sidaasay wada noqdeen kulligeed marka waxa weeyaan kitaabkaas asigaa oo aan tilmaan ka bixi doono sida in loo akhrista ay tahay in asiga taqriib lagu xijiyo marka asigaa aad ku xijisid wixii ka dambeeyo mukhtasaraadkii shuruuxdiisii adigaa iska daalacanaysid laakiin kitaabkan tadriis dhab ah inaad gelisid waayo kullu faqra wa kullu kelima fi hada alkitaab inaad fahamtidaa lagaa doonaya kadibna marka inta kalena waxa weye akhriskeedu mutaalaca wixii ishkaalkaana oo kugu yimidna dadkaad weydiinaysa wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin